xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee magaalada baydhabo ku sugan waxay magaaladaasi ka bilaabeen wadatashiyo odayaasha iyo qeybaha bulshada ay la leeyihiin waxay ka wada hadlayaan waxqabadka maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo wararka ugu dambeeya ee magaalada baydhabo naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in odayaasha dhaqanka ay si weyn uga soo horjeedaan maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay inuu sii shaqeeyo iyagoona u gudbiyey xildhibaanada qoraal ay ku qoran yihiin toddoba-iyo labaatan xubnood oo odayaasha ay doonayaan inay noqdaan maamulka ku-meelgaarka oo wasaaradda arrimaha gudaha gobolka iyo degmada baydhabo ay usoo magacaabayso odayaasha dhaqanka iyo xubnaha ururada bulshada rayidka ee dhowaan la kulmay wasiirada baydhabo tegay ayaa maamulka ku dhaliilay waxqabad la-aan iyo inuusan ka shaqaynin danaha shacabka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed ayaa talooyinka ama fikradaha ay u jeediyeen shacabka uu baydhabo kula kulmay waxay ahaayeen in la bedelo maamulka inkastoo ay jireen xubno yar oo maamulka doonaya inuu sii shaqeeyo waxaana wasiirka arrimaha gudaha markii uu shacabka baydhabo dhegaystay isagoo la hadlayay wuxuu yidhi wixii aad sheegteen iyo waxaad dareenteen iyo waxaad gocateen nin mana ku daahaya ma ahi laakiin waxaan diidanahay ninka berri yimaadana haddii uu sidoo kale la yidhaho kan kaloo yimaadso maamul noo toosaa male waxaa la rabaa kii maanta yimaada hadduu dhaliilan yahay dhaliiltiisa aan sheegno hadduu ammaanan yahay ammaantiisa aan sheegno intuu ku dhaliilan yahay aan sheegno haddii aan iska bedelayno idinkaa khiyaar ule bulshada khiyaar ule waa la bedelaa hadduu noo joogaa idinkaa khiyaar ule bulshada khiyaar ule waa noo joogaa annaga haba yaraatay haddaan nahay waa dowladdii dhexe dadku qofaysa rabin kuma korhaynayno dadka qofay rabaanna kama xoogayno kama qasbayno mar walba waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka bulshada doonista bulshada waxa ay bulshadu aragti iyo fikir ay ka qabta maamulkaas ayaan ku shaqaynaynaa haddii marka maamul kasta uu ogaado in aragtida bulshada berri lagu xukumi doono oo bulshada waxa ay ka qabta berri ay abaalmarkiisa iyo wanaagiisa iyo midkigiisa uu noqon doono maamulkaas wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu bulshada tixgeliyo inuu bulshada imbaawar gareeyo inuu bulshada talada wax ka siiyo inuu bulshada raalli geliyo inuu bulshada hortooda iska dhiso ayuu ku qasbanaan doonaa xildhibaanada baarlamaanka ee baydhabo ku sugan ayaa qaarkood iyaguna u ololeynaya in muddada lixda bilood ee soo socota uu sii shaqeeyo maamulka hadda jiro inkastoo mudanayaasha qaarkood ay aaminsan yihiin talooyinka odayaasha in la qaato oo ah in la bedelo maamulka xildhibaan mustaf mukhtaar guudow ayaa ka mid ah mudanayaasha sida weyn uga soo horjeeda in la bedelo maamulka haatan ka arrimayay magaalada baydhabo iyo kan gobolka baay magaalada baydhabo boonkaay lama gaari karo meesha la yidhahdo controolka alacmaar lama gaari karo bakoola saas oo kale dalka wuxuu u baahan yahay in cadowga laga xoreeyo sababtoo ah maamul bedelid waa lagu qasbay goormaa la bedeli karaa maamul hadda maamulka hadda xilka hayo waa maamulkii hore loo doortay waagii dowladii cabdullaahi yuusuf ilaahay ayagaa jooga maxaa ilaahay hadda loo bedeli waayo zuruufihii kallistay ayaa meesha taalla taasoo ah weli wadanka gacanta laguma hayo maamulna markii la bedelaayo maamulka markana waa la soo doortay inta soo doortay baa weli joog see lagu bedeli kara in haddana maamul la soo doorto oo la sameeyo goormaa maamul la dooran karaa markii wadanka la horeeyo degmooyinka gobolka baayka dhiman la horeeyo degmooyinka gobolka boqolka dhiman la horeeyo dadka deegaanka la isugu yeero oo la yidhaahdo soo doorta xubnihii degmada soo doorta xubnihii gobolka markaasay xubnihii is doortaan sidaas ayaa maamul lagu bedeli karaa gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin biikore ayaa isaguna sheegay inaysan waxba ka qabin haddii la bedelo maamulka degmada iyo kan gobolka islamarkaana aysan ka hor imaanaynin rabitaanka shacabka wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa bartamaha toddobaadkani waxay magaalada baydhabo kula kulmeen odayaasha iyo ururada bulshada rayidka oo ay kala hadleen xaaladaha siyaasadda nabadgelyada iyo wada shaqaynta maamulka iyo shacabka ka dhexaysa wuxuuna wasiirka u xilsaaray kahor inta uusan baydhabo kasoo tegin guddi sagaal xubnood ka kooban oo xildhibaano ah kuwaasi oo loo egmaday inay sii wadaan wadatashyada si ugu dambeyntii wasaaradda ay go-aan uga qaadato magacaabista maamulka gobolka iyo kan degmada iyo inuu sii shaqeeyo maamulkii hore mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho